wanaagsan dhagaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhur oo idinkaga imaanaya radio dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidanka s c iyo ciidanka maamulka somalilan oo maanta dib ugu qarxay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
bangiga adduunka oo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay qarka u saaran tahay in si buuxda looga cafiyo lacagaha deymaha horey loogu lahaa
golaha dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee admisna waxay howlgallo wadajir ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah magaalada caasimadda ee muqdisho
dowladda maraykanka oo walaac ka muujisay colaadda magaalada laascaanood iyo dib u dhaca ku yimid doorashooyinka maamulka somalilan
dowladdana waxa ay shaacisay islamarkaana ay shaaca ka qaaday liiska iyo magacyada shirkadaha ku guulaystay tartanka adeeg adeega xajka ee sanadkan
hogaamiyaha mucaaradka kenya oo sheegay in iskuday dil lagu sameeyey
wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn baarlamaanka turkiga oo ansixiyey sharci ogolaanaya in fiinland ay ku biirto gaashaanbuurta naato
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
duur wanagsan dhegeystayaal maanta waa doornamo jimcada taariikhduna ay ku beegan tahay soddon iyo kowga bisha saddexaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii duurirhiw dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay faahfaahinna dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka s c ee sool sanaagi ceyn iyo ciidamada maamulka somalilan oo maanta mar kale dib ugu qarxay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalkan ayaa waxaa haatan uu ka socdaa siday wararku sheegayaan jihooyin kala duwan oo kamid ah jihooyinka dhanka galbeed ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararka ayaa intaa ku daraya waxaa la xaqiijiyey in ciidamada maamulka somalilan ay weerar kusoo qaadeen fariisin ciidanka s c ay ku lahaayeen duleedka magaalada laascaanood si ay dib uu qabsadaan magaaladaas wararka sidoo kale waxaa intaa ku darayaan in ciidanka s c ay hore u joogay goobta lagu soo weeraray ay hayeen xogta islamarkaana ay ka hortageen weerarka ciidanka somalilan ay kusoo qaadeen dadka deegaanka ayaa waxay kusoo waramayaan in madaafiic culus iyo hubka laysku adeegsanayo dhawaqooda laga maqlayo deegaano ama gudaha magaalada sidoo kale waxaa la sheegay in madaafiic xoogan ay kusoo dhaceen gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool islamarkaana uu jiro khasaaro dhimasho dhaawac ah oo ka dhashay iyadoona madaafiicda ay ku dhaceen xaafado qaar oo ka tirsan magaalada laascaanood taliyaha ciidanka waxaa la sheegay in saraakiil u hadlay s c ay sheegeen in madaafiicda ay ku dhaceen xaafadaha laascaanood uuna jiro khasaaro kala duwan waxay sheegeen in weerar in madaafiicda ay ku habsadeen guryo ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku yaala magaalada laascaanood islamarkaana ay ka dhasheen khasaaro wararka sidoo kale waxaa intaa ku darayaan in laba qof oo ka mid ah dadka deegaanka ay hoobiyaasha ay ciidamada somalilan soo tuureen ay ku dhaceen iyadoona sidoo kale ay waxyeelo gaartay dhismayaal ku yaala gudaha magaalada laascaanood dagaalka maanta ka dhaca magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxauu kusoo aadayaa xili mareykanku uu ciidamada ama madaxweynaha maamulka somalilan uu ka dalbaday in ciidamadiisa uu kala baxo magaalada laascaanood iyo sidoo kale aagaga magaaladaas si loo yareeyo khasaaraha sii dhalanaya ee ka dhashay dagaalada muddada bisha ee ka socda magaalada laascaanood waxa ay sidoo kale ay tilmaameen mareykanku islamarkaana uu madaxweynaha maamulka somalilan uu ka dalbaday in ciidamadiisa halkaas uu ka dorjooyo sidoo kalena arinta lagu dhameeyo wadahada si loo xaqiijiyo deganaanshaha magaalada iyo sidoo kale aageeda iyadoona waxaa la tilmaamay in madaxweynaha maamulka somalilan sidoo kale waxaa la sheegay in mareykanku uu kala hadlay sidii loo dardargerin lahaa arrimaha ku aadan doorashooyinka
bangiga adduunka ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay qarka u saaran tahay in si buuxda looga cafiyo lacagaha deymaha ee hore loogu lahaa sida faahfaahinta warkani ay ku eegeyso wariyaheena faadumo cabduqaadir
warkaas dib ayaan ugu soo laaban doonaa bal markane aan eegno ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa midooda afrika ee admis oo howlgallo wadajir ah ka sameeyey qeybo kamid ah magaalada muqdisho
ciidamada booliska midooda afrika ee ku meelgaarka ah ee soomaaliya ee admis iyo kuwa booliska soomaaliyeed ayaa si wadajir ah u kordhiyey howlgallada ay ka sameynayaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya si ay u xakameeyaan falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka inta lagu guda jiro bisha ramadaan koox saraakiil ah oo uu hogaaminayay barre yuusuf madaxa kooxda admis joyn iyo cali maxamed cusmaan oo ah madaxa howlgelinta saldhigga booliska degmada wadajir ayaa sameeyey howlgallo baaritaano ah oo isugu jiray baro kontarool deg deg ah oo la dhigay wadooyinka waaweyn wadooyinka gala xarumaha dowladda iyo xafiisyada muhiimada kormeerkan wadajirka ah ayaa ah in dadka deegaanka ay ogaadaan in admis ay ka garab shaqeynayaan habeen iyo waa habeen walba si loo hagaajiyo ammaanka ayuu yiri taliyo ku-xigeenka booliska yuusuf sidoo kale waxa uu ku mahad celiyey in wadashaqeyntu ay muhiim gaar ah u yeelan doonto xajinta iyo in muqdisho nabad noqoto inta lagu jiro bisha ramadaan
dowladda mareykankana waxay walaac ka muujisay colaada ka taagan magaalada laascaanood iyo dibudhaca ku yimid doorashooyinka maamulka somalilan walaaga xasan salaad xasan lake ayaa warkan faafaanaya dowladda waddanka maraykanka ayaa walaac ka muujisay colaadda ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka sool waxayna ku baaqeen in dhinacyadu ay xaaladda dejiyaan islamarkaana isugu yimaadaan miiska wadahadalka waxayna sheegtay in sii socoshada colaadda ay keenayso in kooxo xag jir ahi ay uga sii daraan xaaladda halkaasi rabshadaha sii socda waxay kordhin doonaan suurtagalnimada kooxo xag jir ah in ay abuuraan xasilooni darro baahsan oo ay uga sii dari doonaan dhibaatada bini-aadannimo ee socota ayaa lagu yiri qoraal dowladda maraykanka ka soo baxay waxaa kale oo qoraalka lagu sheegay in dowladda maraykanka ay soo dhoweyneyso madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ay sheegtay in ay ka go-an tahay in uu hargeysa ku qaabilo odayaasha dhexdhexaadinta ku howlan maraykanka ayaa waxa uu somalilan ugu baaqay in ciidamadeeda dib uga soo qaado furinta dagaalka xoogaga kalena waxay ugu baaqday in ay ka dhowrsadaan in ay wax weerar ah ay ku qaadaan ciidamada somalilan wuxuuna soo dhoweeyey dhexdhexaadinta ay wadaan odayaasha reer muqdisho maraykanka ayaa waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay dib u dhaca doorashada somalilan ee madaxtooyada wuxuuna soo jeediyey in miiska lasoo saaro qorshaha doorashada dhanka kale waxa uu ku hanjabay in aanu dalku galka maraykanka siin doonin cid kasta oo loo arko inay caqabad ku tahay qabsoomideeda arrimaha doorashooyinka
bangiga adduunka ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay qarka u saaran tahay in si buuxda looga cafiyo lacagaha deymaha horey loogu lahaa bangiga adduunka ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxauu ku bogaadiyey inay gaartay horumaro si dalka uu u noqdo mid u qalmaa in si buuxda looga cafiyo deymaha hore loogu lahaa ee lacagaha ah iyadoo la raacayo hindisaha wadamada ay deymaha badan ay ku lahaayeen soomaaliya dhowr bilood dhowrka bilood ee soo socda ayuu bangiga adduunka sheegay in ay si dhow ula shaqeyn doonaan dowladda iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f si ay soomaaliya uga taageeraan sidii ay u gaari lahayd heerka dhammaystirka naanka deencafinta bangiga adduunka waxa uu sheegay in deynta soomaaliya lagu leeyahay ay noqon doonto mid muhiim u ah waa in deymaha laga cafinayo dowladda soomaaliya ay u noqon doonto mid muhiim u ah magaalada muqdisho oo gacan ka geysan doonta sidii dowladda soomaaliya gebi ahaan loo wada cafin lahaa deymaha lagu leeyahay si dalka loogu furo fursado cusub oo maaliyadeeda waxaan soo wada marnay waddo dheer waxaana la gaaray natiijooyin horumarneed oo muhiim u ah ayuu yiri keni kanse oo ah agaasimaha bangiga adduunka ee soomaaliya iyo sidoo kale dalalka kenya ruwanda iyo uganda oo hadal ka jeedinayay kulan ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay bangiga adduunka looga waa bangiga adduunka looga baahan yahay in ay sii wadaan wadashaqeyntooda si loo xaqiijiyo in si deg deg ah looga cafiyo deymaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay iyadoona dhowr jeer bangiga adduunka uu hore u sheegay in dowladda soomaaliya ay soo buuxisay shuruudihii looga baahnaa ee deen cafinta islamarkaana dowladda soomaaliya ay ka taageeri doonaan sidii dhammaan deymaha lagu leeyahay looga cafin lahaa dowladda gaar ahaan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wada dadaalo kala duwan oo ku aadan sidii dowladda soomaaliya gebi ahaanba looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay iyadoona ay dowladda haatan ay qaaday tallaabooyin kala duwan oo ku aadan hanaanka deen cafinta wuxuuna bankiga adduunka uu sheegay in dowladda soomaaliya ay haatan qarka u saaran tahay in gebi ahaanba laga cafiyo lacagii deymaha ee hore loogu lahaa
dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday liiska iyo magacyada shirkadaha ku guuleystay tartanka adeega xajka ee sanadkan guddiga tartanka adeega xajka sanadka kun afar boqol afartan iyo afar ee labada kun labaatan iyo saddexda ee wasaaradda diinta iyo ooqaafta dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay liiska shirkadaha ku guuleystay tartanka adeega xajka tartankan oo dhaliyay muran fara badan iyo isqabqabsi ayaa ugu dambeyn lasoo saaray shirkadaha loogu talagalay inay bixiyaan adeega xajka
la socotaan waradii hadalsan ee magaalada muqdisho markana wararka dibadda baarlamaanka turkiga ayaa ansixiyey hindi sharciyeed ogolaanaya in finland ay ku biirto gaashaanbuurta nato taas oo wadada u banayneysa in dalkaasi uu ka mid noqdo xulufada difaaca reer galbeedka xili uu dagaal ka socdo ukraine baarlamaanka turkiga ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee soddonka dal ee isbahaysiga ee ansixiyey xubinimada finland ee ka mid noqoshada ururka gaashaanbuurta nato kadib markii baarlamaanka ay ansixiyeen hindi sharciyeedkaas madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa horaantii bishii maaj sheegay in finland ay ku guuleysatay ogolaanshaha turkiga kadib markii ay qaaday tallaabooyin la taaban karo oo lagu xaqiijinayo ballamaha lagu xakameynayo kooxaha ankara ay u aragto waxaa loogu yiri argixisada iyo in turkiga uu ogolaaday dhoofinta saanada difaac ee military finland iyo sweden ayaa sanadkii hore codsaday inay ku biraan nato si ay uga jawaabaan duulaanka ruushka ee ukraine laakiin waxaa arrintaasi ka istaagay qorshahooda dalka turkiga iyagoo u arkay in ay taageerayaan kooxaha waxaa loogu yeero argixisada
guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad kala socoteen reediyo dalsan cidda warka iyaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay dalson com
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel